faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon sheekh cabdulqaadir soomow oo sheegay inay baajiyeen banaanbax weyn oo maanta la filayay inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlay kulankii madaxweynaha soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaranka hay-adda niisa oo soo bandhigtay nin ay sheegeen inuu ka dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho qarax ka dhacay degmada owdhiigle iyo howlgallo halkaasi ka socda iyo etoobiya oo ismaamulkii tobanaad uu ku soo biiray intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibka imahad nurre anigoo sharmaarkaana waan idila socodsiin doonaa sheekh cabdulqaadir soomow oo ka mid ah mashaayikhda soomaaliyeed islamarkaana afhayeenka golaha majmaca culammada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inuu baaqday kulan maanta oo soomax maanta la filayay in lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib markii gebi ahaanba la baajiyey muxaadaradii uu garoonka kubadda cagta ee injineer yarisow ee magaalada muqdisho uu ka qaban lahaa sheekh maxamed cabdi umal ayaa waxaa arrintaas ka hadlay sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed soomow sheekh soomow oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in banaanbixii weynaa ee shalay ay ku baaqeen in maanta waxada uu ka dhaco uu dhaco la baajiyey kadib markii dowladda soomaaliya ay shaacisay la joojiyey muxaadaradii sheekh umal sidoo kale sheekh soomow ayaa waxa uu sheegay in dadkii loo ballamiyey banaanbaxaasi ay joogaan masaajidooda mowlacyadooda iyo dugsiyada iyo kuwa waxbarashada islamarkaana waxaa wixii shaqo leh ay aadaan howlahooda shaqada islamarkaana la joojiyey banaanbixii la cilaamiyey dowladda federaalk soomaaliya ayuu sheikha ugu baaqay inay fuliso ballankii ahaa in gebi ahaanba la joojiyo muxaadaradii maanta uu garoonka kubadda cagta ee injineer yariis uu magaalada muqdisho ku qaban lahaa sheekh maxamed cabdi umal oo loo oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoo sii hadlayay sheekh cabdulqaadir soomo ayuu coddeer ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ilaaliyaan amniga jiritaanka dowladnimada islamarkaana ay ilaashadaan caqiidadooda si kastaba maanta ayaa waxaa lagu waday in muxaadara uu ku qabto sheekh maxamed cabdi umal hase yeeshee waxaa arrintaasi si weyn uga soo horjeestay culammada ahlusunna waljamaaca iyagoo sheegay in haddii la joojin waayo muxaadaradaasi ay qaban doonaan banaanbax weyn hase yeeshee ugu dambeyn waa la joojiyey muxaadaradaasi siyaasiga cabdishakuur cabdiraxmaan warsame ayaa ka hadlay kulankii ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale madasha xisbiyada qaranka siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu aada u dhaliilay kulankii dhowaan villa soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo madasha xisbiyada qaranka uu horkacayay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan sheekh waxa uu sheegay in kulankaasi diyaarintiisa uu lahaa taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin waxauna sheegay inay la yaab tahay waxaa siyaasadda geliyey taliyaha ciidanka weliba hay-adda nisa sidoo kale siyaasiga uu ka hadlayey kulanka ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaalida dalka jarmalka ayuu sheegay in kulankaasi uu ka maqnaa ra-iisul wasaare khayre oo aan lagu casubin taasna ay muujinaysay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale siyaasigani uu si weyn u dhaliilay kulamada dhex maray iyo sidoo kale wadahadallada u bilowday madaxda qaranka iyo xisbiyada mucaaradka dalaana masjidka soo qabanaya mitinka madaxweynaha loo geynaya dalkana waxaa looga sheegaya prime minister leey aw prime minister kulamada ku jiro maya qayba ka ahayd maya soo deegaankiisii dadkiisii maaha waxa oo uu leeyahay madaxweynaha la caajo madaxweynaha kusoo fashilnay inuu qanciyo dadkii constituensigiisa ahaa وكلها وكلها وكذلك هي كفش من العلاج وكفش المسيسي باين مستفيد أمور ولا إنه لحى من كفش المسيسي ولا تلاها مسؤول عليه شغل سبقه ولا سياسة سؤالها على بعض الله تصنع وحنا السنة إن يتعب عليه وحى الصومة عليه وحى يلعب في شغلها وهو غير من لا كونها ذكر وهو قولها مجلس أنا سياسة أو شيء من هذا دستورك وحى الواقع laba arrimaa la isku toro siyaasadda dadka dhibaata u qaba dhibaato maaha laba arrimaa la isku toro madaxweyne iyo prime ministerna waa la sameeyey oo sida dastuurka uu qabaa loo sameeyey power sharingkana baysaa loo sameeyey oo ah dadku inay koorsadooda si kala matalaan marka aniga waxaa filayay haddii labada madaxweyne iyo dadka lamida ee deegaanka muqdisho jooga ee dowladda ay ay kalfadmi gurihii laba hadlayo laga xaajoonaya cidda xaajoonaysa inuu yahay prime minister
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna hogaamiyaha xisbiga madasha waa xisbiga wadajir howlgallo ayaa ka socda degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada dhexe kadib qarax halkaasi ka dhacay ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay howlgallo ka wadaan degmada awdhiigle waa awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa hamison qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay ama uu geystay khasaare kala duwan hase yeeshee al-shabaab ayaa sheegtay inay ku dileen ku dhowaad toban askari wararka ayaa waxay sheegayaan ciidamada saaka ilaa iyo xalay degmada awdhigle ay ka wadaan howlgallo baaritaano ah oo laga sameynayo gudaha degmada iyo tuulooyinka hoostaga dadka ku sugan degmada awdhigle ayaa warbaahinta u sheegay in duleedka degmada awdhigle mararka qaar laga maqlayo rasaas ay ridayaan ciidamada balse aysan jirin dagaal toos oo ka socda saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ayaa dhankooda weli wax faahfaahina kama aysan bixin qaraxa lala eegtay iyo howlgallada ay ka wadaan waxaana wararkii ugu dambeeyeen naga soo gaaraya ay sheegayaan weli degmadaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu dambeeyey ay ciidamada dowladda shabaab kala wareegeen waxaana jirta in horey dadka ay uga barakaceen hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafa ay dib ugu soo laabanayeen degmadaasi halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare iyo safiirka maraykanka iyo u k ayaa kala hadlay arrimaha fatahaadda gobolka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay waa safiirada dowladaha ingiriiska iyo mareykanka ee soomaaliya waa danjire ben vender iyo sidoo kale ambasador yamato madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa fatahaada kusoo noqnoqotay magaalada beledweyne ee deegaanada ka mid a hirshabelle iyo sidii u maraykanka iyo sidoo kale ingiriiska ay qeyb uga noqon lahaayeen mashaariicda horumarineed iyo hakinta fatahaada sidoo kale madaxweyne waare ayaa safiirada waxa uu kala hadlay dardargelinta mashaariicda soomaaliya waa mashaariicda stability found ee hirshabelle u k iyo arrimaha kale ee la xiriira dibudhiska iyo horumarinta hirshabelle deegaano badan oo ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa waxaa sanadkii labaad oo xiriira ka dhacaya fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle haba ugu darnaatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hortimid daraasad lagu sheegay in sun laga helay dalagyada ka soo go'a beeraha waddanka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay daraasad dhowaan ay soo saartay jaamacad ku taalla waqooyiga aireland oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mid a dalagyada ka soo go'a beeraha soomaaliya daraasadda ayaa lagu baahiyey barnaamijka galka baarista ee idaacadda v o eda ayaa sheegay in sunta laga helay dalagyada beeraha soomaaliya qaarkood ay hogaamin karto ama ay dadka u sababi karto cudurka kansarka war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa ku tilmaamtay dalagyada soomaaliya kuwo caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan kimiko suna warkii subax dhegeystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
dugsiga hoose dhexe ee horse degmada cadaado bismillaahi waa gaaro waa guubaaba hadalkayga marna waa samagoob ila gara ujeeddada guuleed waa ku sidee waa adigan goohaye maxaa maanta